alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd awalan magaceegu waa cabdullaahi sheekh aadam sheekh axmed guure bacdulmujaahidiinna waxay ii yaqaanaan oo lagu yaqaana cabdullahi sheekh aadan fanax halka qaar kale mujaahidiintana ii yaqaanaan cadiyatullahi sheekh aadan fanax beeshaan ka dhashayna waa beesha mareexaan ee degta gobolka gadow xilliga camal ku soo biirana taqriiban anigoo jira saddex iyo toban xilligaas aan camal ku soo biiray ilaahi subxana wa tacaala khayrkan isoo waafajiyey aan doonaya haddan ilaahi subxana wa tacala inaan kula kulmo muslimiinta caam waxaan u dardaarmayaa ilaahi subxana wa tacala cabsidiis muslimiinta waxaan u dardaarmayaa sidoo kale aljihaadu fii sabiili illaah ilaahi subxaana wa tacaala waddadiis inay ku baxaan ay ku duulaan leanna maxaa yeelay salaadda aan tukanayno iyo soonkaan soonkaan oogayno iyo sakadaan bixinayno iyo xajka aan gudanayno waa fariida oo ilaahay subxaana wa tacaala na soo amar weye markaan qaadannay oo aan ku dhawaaqnay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuuluullah shahaaditaynka markaan ku dhawaqna kadib afartaan rugna waa la imaadnay kii awoodo oo xad sikay xadka gaarta kii loogu talagalay waa uu bixiyey kii xajka hadduu gaar dhaqaalihiisu gaarayna waa uu soo xajiyey laakiin soonkii salaadda ayaga waa qof kasta ama faqiir ohow ama qani ohow qof walba waxay ku tahay waajib ilaahay subxaana wa tacaala sidoo kale wuxuu nagu waajib yeelay amar aad u weyn haddii laga tagana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay in uu ummadda cadaabayo haddii amarkaas la ogana ilaahay subxaana wa tacaala amarkaas ilaahay subxana wa tacala inuu muslimiinta cizi ku siinaya markii aan ka tagnay jihaadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo keenay dulli dulligaas waa maxay maanta waad aragteen gaala inay ku soo duushay araada almuslimiin jamiican aslan gees ilaa gees fii mashaariqi al ard wa maqaaribiha duulana wuxuu ka soo qaaday ka dhan keedii yahuudka ahaa keedii caddaanka ahaa keedii madowga ahaa kulli waxay isku borgolaamiyeen in ay la dagaalamayaan muslimiintaas oo ilaa laga waayo magaca muslimiin ay dagaalamayaan halka anana aan dhegsannay oo ilaahay subxana wa taala inoo qaacidiyey oo layidhi xataa laa takuuna fitna marka dulgaas wuxuu noo imaaday gaalada aan gumaysan jirnay oo baari ku falan jirnay oo naga cabsan jiray oo ku waxaan nahay gaala irhaabi kuridaan nahay oo gaarka gixiyaan nahay maca daalika waasna markii aan jihaad ku istaagnayahayd markaa jihaad ka fadhiisannayna ilaahay subxaana wa tacaala waxay u adartaan wuxuu noogu dhigay maray mar bashaar cusub noo soo geliyaan gaalkii oo noo sheene sheeneynayaan mar bashaar cusub oo loo soo gelin wax laakiin taraya ma lahan intaan u taagannahay ilaahay subxana wa tacaala kelmaddiis inaan sara qaadan muslimiinta waxaan leeyahay kulligiin ilaahay subxana wa tacala orni amar buu ilahi subxana wa tacala soo faray amarkaasna ciyaar ciyaar umuna soo farin kitaabkii kun afar boqol soddon iyo saa ka hor ayuu ilaahay subxana wa tacaala soo faray kitaabkan wuxuuna ku amray muslimiinta inay jihaadaan kutiba calaykum alqitaal wa huwa kurhun lakum horay waxau ilahi subxana wataala u sheegay kutiba calaykum asiyaam waa isku wasan wax isma dhaamaan kutiba iyo kutiba calaykum kulli hada soo qabo laakiin alqitaalu iyo asiyaamu hal wasan ha ahaadaan laakiin ilaahi subxana wa tacaala waxaa waaye laba xukun ay kala yihiin isku isku axkaamna ma ahan siyaamkan wuxuu imaadaa sanadkii waa hal mar basu imaada laakiin jihaadkaana waxaa weeye xataa laa takuuna fitna isaga isan wuu socon ilaa laga waayo shirki ama qof diintiis laga fidnay ilaa laga waayo marka waxaan leeyahay muslimiinta waxaan leeyahay guud ilaahay subxana wa tacala markiis qaata ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu markii lah aamanuu marka lah waa ahlu salaad ahlulqibla la hadlaya kuwa gaala lama hadlaya oo munaafiqiinna lama hadlaya ilaahay subxana wa tacaala bal xurmada noo yeelay wuxuu yidhi kuwa ilaahiy rasuulkiis rumeeyow haddii aad tahay laa ilaaha illah aad dhahday muxamedun rasuulullaah waxaa ku jirta daa'iratulislaam waxaana waajibka u ah ilaahi subxana wa tacala wuxuu kuso amray inaad samaysid ilahi subxana wataala muxuu leeyahay maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaah markan laha warnay gaalaa soo duushay oo dhululkaa lagu soo duulay kaalay jihaada kaalay mujaahidiinta macooda noqda markan laha warnay maxaad istaaqaltuma ila alardi dhulka maxaad soo dhejinaysaan warnay hadday adduun rabtaan oo mataaca yarka aragtaan soomahan niyo adduun baa idinkaa sheekeeni iska haraniyo adduunka waa maxrabiyo aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil markii aakhiri adduun laisbarbardhiga waxa laisbarbardhiga ma aha waxay adduun waxay noqonaysaa qaliil qaliil qaliil aad u yaraanaysa adduun laanna wuxuu yidhi markaas ilahi subxana wa tacaala waciid ayaa muslimiinta waa lagoodiyey waxa la hadlay gaalama ahan muslimiin wey ilaah waa dambix weyn oo amarkaada qaban ilahi rabbigo maxaa samaynaysaa ilahi wuxuu yidhi wallahi daabix weysaan soomaan mu'miniina ay muslimiin haddaad bixi weysaan yucadibkum cadaaban alima ilahi subxana wata wuxuu leeyahy cadaab daran aydin cadaabaya cadaabkaasi waa dulli ee kii akhraba ilahi subxana wataala ka magangalnay waxaas waxaa ka daran oo ilaahi subxana wa tacaala uu sheegay haddaan bix weyno oo qoryo qaadan weyno oo gaalla dagaalami weyno ilaahi wuxuuna sheegay inuuna cadaabi doono markuuna cadaabo kadib maxaa meesha yaala wa yastabdil qowman kayrkum haddana cunugaa dhashay yaa wuxuu qaadanaya jihaad adiga odaga ahaa oo ciroolla ahaa oo cunuga dhalayna cunugaa kaa xuran badan oo kaa qiimo badan oona kaa ajir badan oona kaa mansilo saraya wey leanna maxaa yaele cunuga ilahi subxana tala wuxuu qaatay kitaabkiisa waxaan leenaha muslimiinta meel kastay joogaan aydin kugu baaqaya gaalada maanta soo duushay madowgooda iyo caddaankooda kulligood waxaan leeyahay waa milladooda hal diin wey halkaas diin waxaa waaye waxay rabaan muslimiinta xataa yaruduukum can diinikum in isdacu ku taagan yihiin ciyaalka yararkoo gaalada baa lagu tarbiyayaa siday muslimiinta oola dagaalami lahaayeen anagu maxaan owlaadeen ugu tarbiyan la'nahay inaan ku tarbiyanno oonan kan mataqaana haa kan waa gaal ilahi subxana wata ku gufriyey kuwaana oo mujaahidiinta inaan ciyaalkan ku tarbiyanno maxaa noo diiday miyaanan ahayn muslimiin miyaanan dhihin laa ilaaha ila allah moxamedun rasuululah miyaanan doonayn janno miyaanan doonayn ilaahi subxana watacala alaansihiisa waxa aan doonayno oo maanta doon ujeegna maxaa waaye ilaahi subxana watacala adduunku wuxuu noo keenay cibaadu noo keenay wa min alcibaad maxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiili illah baabun min baabi aljanna ka mid tahay aljihaadu fii sabiili illah muslimiintu waxaan leeyahay ilaahi subxana watacala diintiisu kac waa lagu soo duulay faqtuluuhum xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kulla martad ilahi subxana watacala leeyahay waa gartay jazaak allahu khayran ee akhi walaalahaaga mujaahidiinta ah ee aad jihaadka iyo tawxiidka ku walaalowdeen maxaad kaga tagi lahayd dabcan waxaad leedahay asxaab iyo rag gaar ah oo warkaaga uu saameyn ku leeyahay marka saaxiibadaada si gaar ah iyo guud ahaan walaalahaaga ku sugan furimaha dagaalka maxaad kaga tagaysaa
bismi illaah ayuha almujaahiduun almuraabiduun ilaahi subxaana wa tacaala khayr hanaysiiyo run ahaantii wallaahi maanta waxaad u kacdeen shay qaali ah shaygaasoo nafta aad ay u nacban tahay laakiin ilaahi subxaana wa tacaala ayaa idina garab galay ilaahi subxaana wa tacaala waxaan leeyahay idinku sugo ilaahi subxana wa tacaala markuu idinka sheego ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu fii aakhiri suurati cimraan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu sabra waxaad ku sabartaan qawoodinku dhacayo waxaad ku sabartaan kaneecada waxaad ku sabartaan gaajada waxaad ku sabartaan dhib kastoo idin imaada ku sabra wasaabiruu cadowga nala sabartama dhufaysyada kula jira gantaarka ay soo tuuraan ku sabra maxaa ku xiga waraabidu in huquurta la laasimo huquurta laasima oo ku sabra intaad awootid saddex bil sannad sagaal bil dadka isku yimaan maahan rag waxaa jira mujaahidiin ka mid ah aanan ka soo tegin furunta abada marna ilaa shiid ka helan waxaan leenahay isbiruu wa saabiruu waraabidu ilaahi subxana wa tacala wuxuu yidhi wattaqu allaah lacallakum tuflixuun ilaahi subxana wa tacala lena mujaahidiinta ilaahay ha idin garab galo ilaahi subxaana wa tacaala anikan ha idin fududeeya waxaan leenahay mujaahidiinta meel kastay joogaan wallaahi akhal faadil maalinka uu walaal kaa shahiido adigoo maalin hore garabkiis taagnaa haddii aad maanta qaacid ka noqotid oo jihaadka ka fadhiisid walaalka aad garabkiis ka tagtayna oo hortaa shahiidayna waad khiyaantay maalinka qiyaamana su-aala kugu taala waxaan leenahay mujaahidiinta meel kastay joogaan oo aan ugu baaqayaa jihaadkiinaan barakaysan ku sugnaada wallaahi waxaana raadisaan acmaasha ama jihaadka meesha u sareeya gubinka u sareeya u sareeya waa alcamaliyaat alistishaadiya saad ku imaan lahayd alcamaliya istishaadiya keenso alcamaliya istishaadiyana waxaa lagu helayaa ilaahi subxaana wa tacaala baryadiisa laguma hela in amiir uu ku reebto amiirka waa laga sareeyaa ilaahi subxana wa tacaala ayaa xukumo barya alle subxana wa tacaala ku xidhan tahay waxaan leenahay walaalihiga mujaahidiinta ah fii mashaariqi alard wa maqaaribaha walaalow sabar haddii gabar kaa xanuunsatay haddii gaajo ku qabatay haddii cidab baaba'day jihaadka ilaahi subxaana wa tacaala dartiisu sabar ilaahi subxaana wa tacaala asaga kaa yaqaano asaga abuurtay hadday cidda gaajaysan tahay adi dusha lagaama saaran wamaa min daabatin fi alard ilaa cala allahi risquhaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu kafaalo qaaday ciyaalkaas inaynan gaajo qawneen wuxuu kafaalo qaaday gabadhaas inaynana gaajooneen qof kastoo nool ama dhulka dushiisa ku socdo waxaa loo soo qoray irsaaqadiis kataba risqihi wa ajarihi waa tii xadiirku sal slam uu ahaa waxaan leey walaalkayga muslimka ah ku sugnow mar kastay mujaahidiinta cariiri dareemaanna waxaa soo dhow oo furmaya irdihii nasrigaa furmaya waad ogoodeen khandaq markay rasuulka wareejinaya sal alay slam markay godka wareejin jireen wax alaali wixii dhibaato u mareen shan iyo toban maalin ayay qodayeen waa tuu rasuulka sala alay wasalam u xirtay dhagax calooshii wuxuu ku xidhay laba dhagax gaajo darteed annaga maanta anoon dhagax caloosh ku xidhan oo markaa magaalada maana barafaan helayno maca daalika rasuulka sala alay wasalam oo afdal albashar ahaa muuna heli jirin baraf waxa la dhaho maxaa yeelay derbi markii la asaasaaya dhismaha hoose aad baa loo adkeeyaa waxay ahayn niman aad adag ilaahi subxana wa tacala diintaana ku xoojiyey annagu waxaan ku taagannahay saxaabada dhiiggooda iyo dhacaankooda wey saxaabadaan ku noolnaada saxaabada dushoodaan dhisannahay hadday saxaaba dumi lahaayeenna annaga saacadda ma aanan taagnaan lahayn waxaan leey walaalkayga muslimka mujaahidka ah u sabar siduu u samray rasuulka sal alla alih waly wasalam siduu caloosha dhagax xurtaha camal u sabar diintan hagu fidnoowin nin caalim oo fitno noqday ku amiiroo goostay ku jaajuus oo muslimiinta khiyaanay oo cararay diinta waxna uga fidnoowin diinta ilaahi subxana watacaala ku amray walaalkayga muslimka ahow ilaahi subxana watacaala ku waajib yeelay dagaalan ilaa alle subxana watacala oola kulmaysid waxaa weye anaga waxaa weeye ixda alxusnayeyn nasrun aw shahaada dagaalkeenu ma istaagaya haddaan dagaal galna laba basaa nagula ogyahay imaa nasrun wa ima shahaada walaalaha jabhaadka waxaan leeyahay sabra meel kasaa joogtaan waxaanan idinkaga tegay wadadan qof shahiiday ma jiro ilaa wuxuu dhahaa dhiigga shuhadada yaan la dayicin waa ammaano qoorteena saaran dhiigga shuhadada hadda anna waxaan leeyahay walaalayaalow dhiigga shuhadada ha dayicinana waa ammaano qoorta naga saaran weeye ilaa alle subxana watacala aan kala kulmayno adduunkan asaa iska yar ama waa afartan sano waxaa noolaanaysid ama waa konton sano haddaa u midnaatay boqol xagga u dhaafta iska yar qaliil ah waxaan leenay walaalka muslimka ahow shaydaan yuunan adduunkan kuu qurxin oo kuu ziinasiineen waxaa weeye ilaahi subxana watacala isku xirno dikrigiisa aan badinno nasrigana alle subxaana wa tacaala ayaa keenayo maasha allah baaraka allahu fiik ee alle muslimiinta ha ku anfaco ereyadaada sidqiga iyo hufnaanta leh ee dadkaaga aad u reebtay adigana alle ha ka ajarsiiyo ee akhuna muxuu yahay dardaaranka iyo fariinta aad u hayso hogaamiyayaasha muslimiinta iyo umarada mujaahidiinta dhammaantood awalan ummaradan waxaan dardaarmayaa ilaahi subxaana wa tacaala cabsidiis waxaadna ogaataan nasri ma jiro ama fatx ma jiro ilaa waxaa lagu helaa ilaahi subxaana wa tacaala raallaanshihiis iyo isku xiritaankiis waxaan leenahay umarada muslimiinta ilaahay subxaana watacaala ka cabsada dadka qaara waxay u malayaan hadday arkaan amiir gaari saaran umarba gaari kasoo deganaya waxay u malayaan dadka qaar in uu amiirka iska raaxaysaga jiro wallahi arrinkaas ben arrinkaas wallahi raaxo kuma jiraan habeenkii waxay jiftaan iska yar maalinkiiba oo jiftaa si indheys ma saaraan waxa culayshaya intaa laga soo wici oo intaa laga soo wici oo aad u jahweeleysan yihiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ee mujaahidiinta umrada dacninaya ilaahay subxaana watacaala ka cabsada wallaahi maanta dhib kaysto adinkeeda ma haysto waa fadhidaan jihaadka ka fadhiisateen maca daalikana umradaha dacninina ilaahi subxana wa tacala dartiis ayuu taagan yihiin maanta wallahi ilaahay qayrkii uma taagno ciddooda kasoo tagan oo xaafadoda ka imaadeen bal iska dhaafe waxaa yar umarada qaar waxaa yar xaafadooda inay arkaanbo annaga maca daalika waxaan u malaynaa inay iska raaxaysanayaan wallahi raaxayna ku jirin maxay ka murgoonayaan diinta ilaahi subxana wa tacaala sidas raqan isweydiye habeen kastaba waxay kaaga naxayaan sida wiil ee dhale ka daran ee uga naxaanay kaaga naxayaan waxaan leenahay umarada meel kasta joogtaan sabraan leeyahay nin fidnoowey diinta ka fidnoowey jihaadkaa uga bixina ku faasiq noqday jihaad ka fariisay jihaadkaa uga bixina jihaadkan ilaahi subxana watacala idin ku waajib yeelay xilkaana ilaahi subxana watacala idin saaray ilaahi subxana watacala wuxuu leeyahay axasiba annaas an yutrakuu an yaquuluu aamanna hum laa yaftanuun fidnada waxaa ka mid ah in xil lagu dhiibo fidna ka mid tahay ilaahi subxana watacala ku imtixaanaya wey leanna ilahi subxana watala muxuu yidhi am xasibtum an tadkhuluu aljanna walama yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum ويعلم الصابرين وحان فرن أدرى أمير القاعدة الدكتور أيمن الظواهر العالم الشيخ وحان لين هاي إله سبحانه وتعالى هكول أقرأ كريو إله سبحانه وتعالى هكول فضي والله وانكو أرغني وحان كان مقلني كلمدوين أدو عجيبا وحان لين هاي والله إله سبحانه وتعالى درتيس أيو تنتظر الرود وجاءتك ألو سبحانه وتعالى وما أنت عزك وقسي ما أنت وحوت أنت كتابك ألو سبحانه وتعالى وي عيالك هدي الله وحبس الوري أو الوقحي وحان لين هاي أصبر اصبر يا أمير وحان صبر جهاد كان كصبر إلهي سبحانه وتعالى لن يضيعك إلهكم ضيع إله سبحانه وتعالى كون مجاهد وحوك فالقاضي وحانا كتغنهي أمرك كتغنى رسولك صلى الله عليه وسلم إما نصر وإما شهادة إنا عزة هلنو أم إنا هلنو شهادة وح نقد حي مجرو وحالنا أمير كينا صبر وضانا كصبر أميرنا في الصومال أبا عبيدة وحالنا أمير كي كصبر ما أنت حالولي وحل علس أو زير حكايته يحل علس كاغمونا تغن مال لغو راحيسو kaagamuna tagan xil lagu faano kaagamuna tagan xilli maanta laisku qoslo laakiin wuxuu kaaga tagay xil aad u culus muslimiinta kuu soo gartay gaar ahaan mujaahidiinta kuu soo gartay xilkaana ku sabra cumuum waxaan leeyahay rag umrada kulligoodna waxaan leeyahay kulligeen idinkana sabra waa khaasatan waxaan leeyahay dadka wilaayooyinka hayo intaana wilaaya maanta inta koos nool inta baadiyada koos nool oo aan maanta la koobi karin ninkii mas-uulka kan waaligii wey waxaan leenahay waaliyow sabr ilaahi subxana wa tacaala la kaasho muslimiintana soo dhoweyso dadka shicibka waxaan leen loo taliyo oo wilaayan ku hoosnaa waxaan leeyahay adinkan ilaahi subxana watacala ka cabsada waaliga ha dhibina oo xisbada ha dhibina oo ragga umrada ha dhibina maanta amniga ku jirtaan oo raaxa ku jirtaan muruu kuma jirtaan ilaahi subxana watacala waxuu ahadna garab siiyo umradan u duceeya walaalahina meel kastoo joogaan ha loo duceeyo jazaahu allahu khayran waa gartay jazakallahu khayran aquuna ee cadiya alleha ku barakeeyo akhii waxaad og tahay aquuna ee dagaal adag baan ku jirnaa waxaad waxaan wajahaynaa gaashaanbuur saliibiyiin iyo murtadiin isugu jira adiga iyo walaalahaagana waxaad hadda ku wajahan tihiin qayb ka mid a macrakadaas gaalada soo duushay iyo cadowga aad ku sii socotaan maxaa fariinaad u haysaa ka hor intaadan gaarin
horta cadowgan ku wajahanahay cadowga maanta jooga wuu kibray waad ina socon inaad kibirteen aad faanaysaan adinkoo caloolo waaweyn adinkoo wad mirqo kuusan waad in ognahay adduunka waxay ku filaysana ma lahan markii nala dagaalamana inaad dhabarka jeedinaysaana ilaahay subxana wa tacala ayaa noo caddeeyey run ahaantii wallaahi waxaan bayca ku galnay inaan idin baabi'inayno qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum ilaahay subxana wa tacala gacmahenu idinku cadaabaya guryina idinkugu imaanayna saad noo qasifiseen yo idinkugu filinayna alcamaliyaat alsoshaaliya saad bankara ka soo daadiseen ayaanan waxaan idinkugu gelnaa alkhamaasiya wax walbaa kaystaan hub kastaa kaystaan awood kastaa soo soo aawashaanbo waxaad taraysaan ma lahan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa anaga mowlahayn ah daalika bianna allah mowla aladiina aamanuu adinka soomahan waana alkaafiriina laa mowla lahum shaydaana idiin bunbuuniyey adduunku idiin qurxiyey fidnaa ku dhacdeen waxaa maalin hore iclaamayseen in aad soo qaadaan xamlo kuna soo qaataan wilaayooyinka islaamka iyo mujaahidiinta ka soo qaadaan dhagartiina ilaahay subxaana wa tacaala ayaa gadaal u celiyey wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun waxay ogiyi malaan waa doqomo iska soo socda wey haddaa ku faanaysaan beebooyinkan wilaayooyinkay soo galeen shabeelooyinkii jubooyinkay weerar ku soo qaadeen xoogaa waxay rabeen inay isbuunibuuniyaan ay isfaaniyaan intaan tagnay intaan ka sheekaynay waxaan ognahay inay yihiin fulayin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy junuud fara badan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu walilaahi junuudu asamaawaati waalard junuud dhulkana ku sugan cirkana ka soo degaysa wey huwa almalaa'ika junuuda alla subxana wataala dhulkunana waa fara badan yihin kuwa ilaahi subxana watacaala ciidamadiisana waa fara badan yihin waxaan leenahay gaalada meel kasta joogaan war soo toobadkeena wallaahi haddaad tooba keenaysaan waxaan idinkugu imaanaynaa guryihiina haddana waa idiin soo soconnaa waxaan leenahay markaa idiin imaan ayuha aljabanaa meelaa gelihina raasada wallaahi anagana waxaan balan ku galnay inaan idiin dirno jahannam inaan kuu dirno zumaran ithra zumar inaan kuu dirno koox koox inaan jahannam idin kuu dirno ilaahi subxana watacaala isaan ku dhacdo waxaan leenahay soo toobadkeena wallaahi ilaahay magaciisa ku dhaarta haddaad tooba keenaysaan oo ilaahi subxana watacaala diinta soo geli weysaan birtaan saarna fa idaa laqaytum aladiina kafaruu fadarba riqaab ilaahay wuxuu yidhi markaa cadow la kulantaan rabbiga maxaan samaynaa war wuxuu yidhi waxaa ma samaynaysaa haa amar qaata nimanka kurkaa loogo yidhi fadarba riqaab xataa idaa idqantumuuhum fashuddu lwathaaq ilaa aan xasilinno oo eber aan ka dhigno ay noqdaan kuwa addoomaa markaas loo kala qaadina fa imaa manan bacd wa imaa fidaan xataa tadacu alxarba aw daaraha ilaa taangiyaasha dhigaan ilaa diyaaraha laga dhigo tuugsi maahan heshiis maahan maxaan u dhigaynaa xoog bilquwa inama akhada bilquwa laa yustaraddu ila bilquwa wey xoogaa loo soo dhigaya ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah waxay u soo qaadanayaan kuwa gaala lacagta u bixinayaan oo gaari u keenayaan oo lacag u keenayaan waa maxay liyasudduu can sabiililah dadka inay uga leexiyaan diinta alle subxana watacaala hebel kun doolar ku siinaa amir hebel soo jaajuus haye qabso diinta alle subxana inay kaafinayaan ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiililah fasa yunfiquunaha way bixinayaan oo intee ku bixinayaan wax alaale wixii shara ku bixinayaan ama ka tisarta hadday tahay kaniisad hadday tahay zino حديث المسلمين الحسوق يكون بحنان هي مركب بحيان فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ويكون قد شليتو قوم ما يكون مقنسا انا هوب كان كسوق عندنا كنياتي بفيس كلا كوير نادنا كان يوانا كسوق عن كلا كوير نادنا فتوحات من الله سبحانه وتعالى فريا انا ما انتك سن هوبيو انتكن ان سواره جن او غواري غاشا ما تكن سن انغا الله سبحانه وتعالى ايغنا وسوق انغا وحالينا مسلمين تنا ملك سجوغان اي مجاهيد كوب شاريسا وقت الله سبحانه وتعالى يري اذ يوحي ربك الى الملائكه أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب markii aan gaalada dagaalamayno xabadda bilaabato gaalo ilaahi subxana watacaala uu ballan qaaday inuu keliya rucbi id waqtigii yuuxii rabbuka ila almalaa'ika malaa'iga baxa kac istaaga rabbi adiga manaanaysaa laa annii macakum rabbiyo hay maxaa samaynaa fathabbitu aladiina aamanuu war kuwa iimaanka laga heli suga hay rabbiyo adiga maxaa samaynaysaa ilaah wuxuu yidhi saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucb war kuwa gaaloowey aniga waxaan qalbigeeda ku ridaa rucbi argaxaan ku ridaa rabbiyow anagii mu'miniinta camalka iyo waajibkanaysaan waa maxay adinka soomaal shaqdaa qabanaysaan waa maxayba haddaa ay weydiiseen waxaa shaqdaa qabanaysaan fadribuu fawqa alacnaaq wadribuu minhum kulla banaan qoolahana ka jar faray wax ku qabsanaan kullaha laga jara wey rabbiyow maxaa saas uga samaynaysaa shaaqu allaha warasuulah waman yushaaqi allaha warasuulah fa ina allaha shadiidu alciqaab ilahi subxana watacaala leeyahay waxaan leenahay gaala meel kasta joogaan waa idinku soo soconnaa ayuha aljabanaa waa idinku soo soconnaa kuwa waxaan leeyahay qaacidiinta ee jihaad ka fadhiya oo la yidhi farix almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuliillaah wa karihuu an yujaahiduu biamwaalihim anfusihim waxaan leeyahay waxaad nacdeen ilaahay inaad naftiina hurtaan waxaad nacdeen ilaahay dartii inaad dagaalantaan waxaad furteen tukaamo waxaad furteen ganacsiyaal waxaad ka dhinteen niman ganacsiyaal ah waa tukataan waa soontaan jihaadkan oo ka tagtaan wallaahi waxaan leeyahay waxaan leenahay kuwa qaacidiinta ee fadhiyo man maata walam yaqz walam yuxadid nafsahu bih maata calaa shucbatin min annifaaq run ahaantii maanta kuwa gaala waxa ka daran waxa weye aniga kuwa qaacidiinta jihaad ka fadhiya مع ذلك نقول حجر حتى أنا مجاهدين كل شيء يريد تشويش كل جهاد لها اي لا سبحانه وتعالى dadka dagaalan minaa yahay xukufana tashwiis waxay leeyihin lacag siinaa war dubay tag oo inta tag naa ku guurnaa maca daalika afkadan kama dagaalanahay ilaahay ka cabsada oo kaco istaag diinta alle subxana wataala oo dagaalam haddii kale wallahi cadaab baa ku yaalo haddow anoo u digi qof kastoo mujaahid baxayna wallahi wuu idiin digaa waxaan leenahay qaacidow meesha ka kac war fadhi ka kac oo istaagan ku leeyahay ilaahay subxana wataala diinta dagaalam mujaahidinta magac kastaa loo bixiyey irhaabi كذا وكذا لو بحي أنا إرهابيين وأنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم من الله سبحانه وتعالى ليه نعم نحن إرهابيون أنا وحنا كو إرهابية قال أدرع بقرانا وحان رعب كرنا كو قال بس مسلسل بالرعب الرسول صلى الله عليه وسلم وديجري وحان لينا هاي كو قاعدين تجاهد كفري وريستاك إما أنت قال كاهي سوي والله إسلام كذا حاكو جرو عبد العزام فضاس كل رسول نحن إرهابيون والإرهاب فريضة الكتاب والسنة عبد العزامير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباد الخير مع ذلك وحيري كما قرن نفسدنا إن نهي إرهابيين نحن الإرهابيون والمسلم مرعب عبد العزام سوليه مسلمين تقول عبسدوي حتى قال نجي ويسن ويسو أو قال نجا عبسن ويسو مسلمين حقيقة منهن oo dhabadii rasuulka sallam toos ugu taamanayn muslimiintu waxaa loo yaqaanaa inay gaala ka yimaysa ka cabso waxaanina qaacid ka fadhiyo ilaahay subxana wataala ka cabso fadhi ka kac fadhigaan lagu fadhin waa lagu ismaa fadhiga ka caanay wajah allah khayra baarak allahu fiik ilaahay ku barakeeyo aqoona ee gabagabadii ayaan soo gaarnay ee waadna gudatay risaalada insha allahu tacaala alle ha ka raali noqdo camalkaagana alle ha ka aqbalo ugu dambeyntii ee maxaad ku sabarsiin lahayd waalidka hooye iyo aabba ka waran maxaad ku sabarsiin lahayd marka ay maqlaan khabarka istishaadkaaga horta waalidiinta dhal waxaan u diraya jazaahum allahu khayran hooye iyo aabbo ilaahi subxaana watacaala ha idinka abaalsiiyo run ahaantii waxna waa id barteen waxbarashadeenna soo socotana natiija keenta natiijada keentana waxaa ilaahi subxana wataala raalli ahaansiisa wey ilaahi subxana wataala inaan raalligeliyo waxaan leenahay hooyo iyo aabo waad soo koriseen waad soo barbaariseen waxna waad soo barteen intana waa iga murgeyseen wallahi jazaahum allahu khayran ilaahi subxana wataala camalkiina ma dayacaya anna waxaa noqonayaa kan ugu horeeyo oo idin saaqaadan ilaahi subxana wataala haga dhigo waxaan leenahay hooyo iyo aabo waxaan idinkula dardaarmayaa cabsi alle subxaana watacaala meel kastaa joogtaan ilaahi subxana wataala isku xira markaa maqashaan oo khabarkayga khabara maqtali uu idin soo gaaro waxaan leeyahay hooyey aabo iisoo duceeye fii salaatikum wa fii sujuudikum wa fii kulli axyaan iisoo duceeyaan leeyahay waxaan leenahay hooyey aabo ilaahi subxana wataala khayr idinkaa siiyo hooye waxaan leeyahay waa soo koriseen waa soo barbaariseen jihaadkanna waa ugu taageertay runaanta iimiina diin jihaadka col iimin noqon waxaan leenahay walaalaha ilashane sidoo kale soo aada jihaadka maanta fariigdaa taagan ilaahi subxana watacaala wuxuu noo keenay jannuun oo kale ilaahi subxana watacaala soomaaliya maanta janno aad weynaa taala jannadaas jannadaas waa maxay shahiid bas wey kaala gaalan aan dilno ilaah adeecna bas amaantaan waxaana walaalay meel kasoo joogaan walaalkaygu soo aadan jihaadka soo aada hooya abu waxaan daarmaya أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا ha-oonin markay kusoo gaarta geerideeda mana dhiman ilaahay subxana wataala agtiisa oo ka noolaa insha allahu tacaala ilaahna waxaan ka rajaynayaa inuu iga raali noqdo aabana adin soo kalea kuleeyahay waxaan leenahay aabi hooyo kulankeena insha allahu tacaala dhabta ah ilaahay subxana wataala jannada ha ka dhigo waxaan rajaynayaa ilaahay subxana watala inuu ka dhigo shahaadadana shahaadada maqbuulo ah gaalina ay ka argagaxdo muslimiintana ay ku farxaan shahaadada run ahaanti maanta muslimiinta la gumaystay oo xabsidii ka buuco waxaan rajaynayaa wallaahi muslimiinta inaga farxaan ilaahay subxana watala na iga raali noqdo waxaan rabaa aniga labada labada meelba in laga farxaa u baahanahay marka adduunka tagayna muslimiinta inagu farxaan marka walaalihii la kulmaya mujaahidiinta aakhirada rasuulka sal slam iyo allah la kulmayana imaanshaa u imaaday inagu farxaan ayaan rabaa insha allahu tacala hoy waxaan leeyahay sabra sidoo kale waxaan nashiida aad u jeclaa jirto iyo qaade walaalkii khawlaani wuxuu yidhi hiya addunyaa ورب البيت تفنى هي الدنيا ورب البيت تفنى فهبوا للجنان مشمرين فهبوا للجنان مشمرين أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة هلم يا حبيبي للسكينة أنا تقول يا قدسني وبيئه وحلن وأكل الشرب والخمر مبيحا ولا في الخمر ذنب في الجنان ولا في الخمر ذنب في الجنان فيا أخ المسلم تجاهد وتقاتل فإن القتال والجهاد واجبان فإن القتال والجهاد واجبان فيا أهل القعود عليك ذنب وإلا تنفروا فعليك عذاب وإلا تنفروا فعليك عذاب فينجيك العذاب بالجهاد لأجل الله لا للوطن لأجل الله لا للوطن سأقرأ لك محوها أبو هجر العذر ما أدج على سنة مجد ما قصر قانا حويري إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون تاني كسوق قوينيا waxaan leenahay muslimiinta meel kasta joogaan waxaan uga darmaya ilaahi subxaana wa tacaala markay maqlaan camaliyaddeeda markay maqlaan oo shahiidkayga maqlaan inay ii soo duceeyaan waxaa khaasan waxaan uga darayaa walaalaha mujaahidiinta ah ee furmaha ku sugan waxaan leeyahay markaa maqashaan shahiidkayga markaa maqashaan ii soo duceeyey waxaan ku xijinayaa culammada muslimiinta ah ee maanta islaamka waxaan leeyahay idinkana sidoo kale markaa maqashaan camaliyaddeeda ii soo duceeya culammadana waxaan uga darayaa sidoo kale in ay u badiyaan culum sharciga akhrinayaan wallaahi waxaa u baahan walaalihii mujaahidiinta ee duurka joogo oo duurkaas dhaladaas cunayso oo qoraanjada iyo rafaadka ku jiro wallaahi haddaynan cilmi helin ilaahi subxana watacala tamkiinka iska leh lianna muxuu yidhi in tansur laa yansurkum wa yuthabbit aqdaamukum ilaahi sugay ma ogiye wallaahi run ahaanti waxaan leeyahay waxaan leenahay ragga culimmada ah waxaan leenahay walaalihii mujaahidiinta heela gaaro lianna maxaa yeelay saxaabadii ee atbaac taabiciintii raggii o dhan intay wax ku akhrin jireen badankood farmay ku akhrin jireen kitaabaa farmaha lagu soo alifi jiray waxaan leenahay caalam kasta meela joogtid ilaahi subxana watacala ka cabto masaajidka afrida wax ka akhrinaysid iyadoo xertaa u akhrinaysid run ahaantii waxaa u baahi badan oo ga baahan mujaahidiinta ilaahi subxana watacala ka cabtada ilaah diintoodan baray mujaahidiintaan u baahan mujaahid diinta bara oo u geeya ninkii u baahan kitaab kasta ninkii waxbarasho u baahan furunta u raadsada in maaha inaan u geyna maaha meelaha fadhiyaan oo intaa kursi ugu fadhiisana masaaka ugu fadhiisana aan kitaabyada u akhrin kitaabyada la bilaabaya hala soo gato haye xerta xeraa la samayso masaaka la camaray waxaas wax saamaan waxaan leeyahay culammada waxaan leeyahay ilaahi subxana watacala ka cabsada diinta ha loo geeyo ragga mujaahidiinta hana lawaaniyo kitaabana ha loo akhriyo xaggaasan culum sharci meel laga bilaabo ha noqoto insha allahu watacaala saasaa ilahi subxana watacala ka rajeynaya waxaan leeyahay inuu soo duceeya hadduu ilahi rado waxaan sidoo kale ha ii soo duceeyaan hooyooyinka muslimiinta ah meel kasta joogaan kuwa wilaayooyinka jooga khaasatan waxaan leeyahay hooyooyinkaas iyo aabayaashaas adinkaa weyle ah ii soo duceeya insha allahu tacaala ilahi subxana inuu shahaadada ka aqbalo muslimiinta khaasatan caam cajamtooda carabkooda waxaa daraya inuu ii soo duceeyo insha allahu tacaala markii camaliyaddeeda dhacdo ilaah inuu iga aqbalo oo ilaah subxana watacaala iga dhigo kuwa ilaah subxana wataala u dhowaada carshi ilaah subxana wataala kaga dhowaada ilaah subxana wataala inooga dhigaan rajaynaya oo jannadiis fadacala uu geeye waxaan leeyahay sidoo kale khaasatan waxaan u daraya waxaan salaamaya ragga khaasatan idaacatul andalus oo run ahaantii maanta gees ilaa gees islaamka muslimiinta u bashaaraynaysa oo run ahaantii wax kale uma taagan idaacadaas waxay u shaqaysaa ilaah dartiis iyo mujaahidiintan dadka muslimiinta maanta la gumaysanayo si uga farxisa wallahi waa ishtuura qowm minin meel weyn oga taagan yihiin leanna maxaa ila dagaalaa dhacay qarax baa dhacay war baa laga soo reebay diintii culammadii noosoo noo soo bixisay dagaalka waa fiirsanay daliilkii waa haysannaa kitaabka rasuulka muxuu yidhi aayadda qur-aanka maxay ka qabtaa aqaal cilmi maxay ka qaban galaan dhammaynayno kullu hada waxay noo qoryihiin darbiga noo qoryihiin oo filinka dhexdiisa ku qoryihiin waxaan leeyahay walaalaha idaacatu andalus adinkana ku sabra wallahi islaamku xil weyn aa u heesaan maanta waxay wataan gaalada wax ugu weyn oo rucbi ku rida adinka wey bacda alcamaliyaat alshaadiya waxay ku rida rucbi ugu weyn adinka wey gaalada leanna maxaa yeelay waxaa soo duubtaan wararka xaqiiqigaa keentaan aan la beenin karin ku kasoo murtidna wuxuu sheegayaa bal iska dhaafa gaalada waxay gaartay markii wax laga laayo inay ka sugaan ragga mujaahidiinta maxaa leen idaacatu andalus meel kastaa joogtaan sabra insha allahu tacaala waxaadna ogaataan islaamka inaad u heesaan aad meel u muhiim ah kuna sabra waa in islaamiya insha allahu tacaala iyona soo duceeya jazakum allahu khayran